asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalla kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaalla kuweeda uu doorkaroon magaalada baydhabo oo maanta laga xusay sanad guradii labaiyo labaatanaad ee ka soo wareegatay aasaaskii ururkii araare wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya oo maanta shir jaraa'id qabatay xildhibaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya oo booqday deegaanka awdiinle ee gobolkan baaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo magacaabay agaasimo guud islamarkaana war-saxaafadeed ku soo saaray maxkamadda ciidamada qalabka sida oo la hor keenay ganacsato loo haysto keenista agabyada loo adeegsado qaraxyada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sheegay wixii farmaajo ay ka diideen in ra-iisul wasaare rooble uusan ka yeeli doonin amisom oo bilowday baarista duqeymaha kenya ay ka geysatay gobolka gedo eedaysane baxsad ahaa oo xaaskiisa ku dilay magaalada muqdisho oo isna in gacanta lagu soo dhigay qaar ka mid ah xubnihii laga soo cawday ee guddiyada doorashooyinka oo liiska laga saaray akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa in qodobada ugu doorkaroon dowladda u k oo lagu dhaliilay deeqaha ay siin jirtay dalalka saboolka ah ee ay jartay waa habeennimo axada dhegeystayaal isniin ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha lixaad sannadda laba kun kuiy labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaargarooba warkii oo dhan maanta oo taariikhdu ay ku beegnayd lixda bisha lixaad ee sannadda laba kun kuiy labaatanka waxaa magaalada tanna baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ah koonfur galbeed soomaaliya si weyn looga xusay sanad guradii labaiyo labaatanaad ee ka soo wareegatay aasaaskii ururkii n xornimadoonka ee r r e xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu xusayey sanad guradii labaiyo labaatanaad ee ka soo wareegatay aasaaskii r r e haddaba dhegeystayaal xoogaa aan dib u yara mililicsano taariikhdii iyo halgankii ururkii r r e waxaa maanta magaalada tan habaydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lagu qabtay xaflad aad u weyn oo lagu xusayey sanad guradii labaiyo labaatanaad ee r r e oo maanta magaalada tan baydhabo si weyn looga xusay taariikhdii r r e haddii aan xoogaa aan dib aan u mililicsano arare oo micnaheeda uu yahay afka laatiinta raxweyn resistance army ururka iska caabinta ee raxweyn ayaa ahaa urur ka soo baxay koonfur galbeed soomaaliya arare waxaa lagu aasaasay hashir lagu qabtay saddex iyo tobankii oktoobar kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii deegaanka jafay oo ah meel kaga beegan magaalada tambaydhabo dhinaca galbeed korneel xasan maxamed nuur shaati guduud allah u naxariistay ayaa loo doortay guddoomiyenimo sababta loo aasaasay ayaa ahayd inuu tababar military iyo weliba in mid dareensiin wadaninimo lagu dhaliyo dhallinyarada raxweyn si ay isaga difaacaan xadgudubyada bani-aadinimo ee kaga iman jiray qabaa'ilada kale ee soomaalida dagaallo tiro badan oo lagu baaba-ay kadib ururkii arare waxay ku guuleysteen inay gacanta ay ku dhigaan magaalada xudur oktoobar kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii horaantii noofembar maleeshiyaadkii caydiid n waxay ku soo urureen magaalada tan baydhabo guushaasi xudur ayaa ururkii arare waxay u soo jiiday sumcad ballaaran oo uu ka kasbaday bulshada gudaha iyo midda dibadda lixdii juun kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ayaa arare waxay ku guuleysteen inay ka saaraan magaalada tan baydhabo maleeshiyaadkii haystay iyagoona gaaray shabeellada hoose si kastaba ha ahaatee shirkii lagu qabtay tulada carta ee dalkasi jabuuti intii u dhexaysay mey awgosto labadii kun eena laguna soo dhisay dowladdii eena madaxweynaha uu ka noqday doctor cabdulqaasim salaad xasan ayaa wiiqay inta badan hamigii iyo weliba cududii militari ee aaraare kadib markii eena lasoo dhisay dowladdaasi ayna soo wada galeen heshiisyo eena madaxdii dowladdaasi iyo kuwii ururka aaraare ayaa dhaqan geli waayey taasina waxay dhalisay inay ka baxaan dowladdaasi islamarkaana madaxdii xilligaasi ee aaraare ay u gogol xaaraan maamul goboleed ay samaystaan gobolada koonfur galbeed soomaaliya looguna magac daray south west state soomaaliya balse dadaalkaasi iyo himiladii ahayd inay dhisaan maamulkaasi waxay u keentay ururkii aaraare in cadcad ay u kala jabaan awooddii iyo sumcaddii ay kasbadeen ay noqotay mid halbacaad lagu dhisay ururkii aaraare ayaa noqday intii uu jiray mid soomaalida oo dhan ay u riyaaqday sida uu amniga iyo arrimaha bulshada uu wax uga qabtay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxa uu ku dhow yahay in taariikhda soomaalida laga masaxo waxyaabaha lagu xasuusto ayaa waxaa ka mid ah in bulshada u dhalatay eena dalkan iska daayay xitaa ajaaniibta kala duwan ee adduunka dacladiisa ku nool ay si damaashaad leh ay ugu noolaan jireen magaalooyinka uu maamuli jiray gaar ahaan magaalada baydhabo taasi oo weliba ururkii aaraare uu kaga duwanaa dhammaan ururada tirada badnaa ee ka jiray dalka soomaaliya dhab ahaantii sida uu ku bilowday in ururkii aaraare waxaa la dhihi karaa kacdoon shacbi oo ka dhashay xasuuq enba-an oo loo geystay bulsho dhan oo leh dhaqan suuban iyo kudayasho diimeed iyo asluub wanaagsan wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta shirga shir jaraa-id waxay ku qabatay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ah koonfur galbeed soomaaliya faahfaahinta warkanna waxaa noo sii anbaqaadaya wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan cali
qaar kumada mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda xanaanada xoolaha dharti iyo daaqee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geeka shirjaraid ka qobaday magaalada baydhabo ee gobolka baay weliba bulshada ka nool sadiida gobol ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan hoola dhagatadii onkadigana niyo kutaxadiran cudur xalayska ee dadki iyo xoolaha nool kaasi ee weliba haddi dhibaatooyin ka hay hoolaha sida geel iyo looda deegaano ku tirsan gobolka bakool shirkaas jaraa'id yan ahaaye mid bulshada saylanka baaqay ini hoolahayo ka xanaaniyaan sunta iyadoo markaas ku warhaayeen hoolaha hadba haaladiyo ka sugan yihin cumar maxamed cabdulaahi agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada hoolaha iyo dhirta ee daaqee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo shirka jaraa'id ku hadlay weliba usu bulshadan ka baaqay aniyo ku taxdiraan cudurkan baryahan waxaan soo gaaray riboor ku saabsan xoolo xanuunsan gaar ahaan geela xanuunkaas oo aan weli la aqoonsanin waxa uu yahay dhibaato badanna ku haya dadka reer miyiga ah dhibaatooyinkuu geystayna waxaa ka mid ah in xoolo in ka badan ilaa iyo afar boqol iyo wax la jira oo geela inuu xanuunkaas ku dhacay tiro badanoo boqol dhaafaysana in maaragtay ay ku dhinteen marka waxaan rabnaa bulshada koonfur galbeed inaan la wadaagno gaar ahaan dadka reer miyiga ah iyo dadka isticmaala quunta xoolaha sida caanaha geela iyo hilibka geela in dhibaatadaas ay soo korortay agaasimaha waaxda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirti iyo daaq ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cabdiraxmaan macalin maxamed iyo uu siinanka dambeyntii ku hadlay shirka jaraa'id weliba uuse ku hadalay xaliista cudurkan usuleeye uusoo la sheegay inuuse dhibaato ka xaya cudurkan xoolaha ka nool gobolka bakool cudurkan waxay ahayto wuxuu aad micnaha ugu baaxay deegaanada ay ka mid yihiin iyo sidoo kale tuulooyin hoos yimaado degmadaas waxaa kaloo cudurkan sidaba aan u saameeyey waxaa ka mid ah deegaanka rabdhuure iyo tuulooyin sidoo kale hoos yimaada cudurkan astaamihiisa ilaa hadda waxa ay noo soo riboodgareeyeen dhakhaatiirta ku sugan degmada ceelbarde ugu horeeya iskuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmadaas kadib markuu la sameeyey xiriiro kala duwan xoolodhaqatada deegaanka iyo cabashada dadweynaha inta badan ay soo gaarsiiyeen falcelintaa ayuu wuxuu inoo soo gudbiyey markuu sameeyey kadib baaritaan dheer cabdulaahi xidig raadiyo baydhabo magaalada baydhabo
mahadsanida cabdulaahi salaad xidig dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa cabdulaahi xidig halka markii hore aan ka iri maxamed cabdiraxmaan cali ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiyiinta soomaaliya u magacaabay mudane siciid cabdulaahi calasow war-saxaafadeed ka soo baxay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in magacaabisan ay tahay mid ku meel gaara xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay gaareen magaalada awdiinleh ee gobolka nabaay faahfaahinta warkanna waxaa inoo hayaa wariheenna maxamed cabdiraxmaan cali wafdi ka kooban xildhibaano ayaa waxa ay gaareen deegaanka awdinle ee gobolka baay gudoomiyaha degmada awdinle ibraahim kalaay ayaa isagoo soo dhaweeyey xildhibaanada waxa uu ka hadlay horumarada iyo xaaladaha biniaadinimo ee deegaanka waxa uuna sheegay in deegaanka awdinle uu yahay deegaan amnigiisa la isku halayn karo waxaa sidoo kale uu sheegay in ammaanka deegaanka ay iska kaashadeen shacabka iyo maamulka deegaankaasi waxaa sidoo kale gudoomiyaha uu u mahadceliyey shacabka deegaanka sida ay u garab taagan yihiin maamulka
ha dhawaada waliha ka dhawaada sana arday awdiin ha ka dhawaada mayl rais awdiin oo nabad ha ka dhawaada ga'mo furun ha ka dhawaada walaaltamana ha ka dhawaada markaan antanka gudoba soo dhoweynta awdiinle geek waliba dheer kore teedkan koonfur galbeed waa deegaanka keli inka nabad badan oo mayl rais xildhibaano iyo wasiire iyo inta kale arday lamid ah booqashadii mayl rais ka dhiirida koran yeedoo markaasi qabadaha ama uleesab injaran taas ma inka mahadnagaana ilaahay subxaana wa tacaala yaanka mahadnagaana may kale anta mahadgoonahanka jeediyey maamulka awdiinle iyo shacabka deegaan weynaha awdiinle oo mana arday sado dhow oo mana arday maamulkan iyo heedo amnigiisa ingala shaqaysan siinka mahadnagaana aragahay tagmayla rais horumarka deegaanka ama kobcaga arday weeldhadahay taas miskakooyin mayla rais waliba sababga dowladda oo wadankan mayla rais kahanagaadi oo ankoreyda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim xaaji xasan oo isna ka mid ahaa xildhibaanada booqashada ku tagay deegaanka awdinle ayaa mahadcelin u jeediyey maamulka deegaanka awdinle sidoo kalena waxa uu sheegay in amniga deegaanka uu yahay mid wanaagsan gudoomiyaadii maamulka isku duubanga iyo bulshada eedaan umahadsantiin sidaishaindhawaaytan unuun eradeed hasiindhawaayana runtii awdiinle waliba erakorna eradeeda deegaanka keliya ee eradeed aan ku horey dhinaga amniga eradeeda boqolkiiba boqolla erakora dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iniwisha iyo yaan eragaana daraama kortan meel amniin hayn aradeeda wayboa xiligun hati rogn aradeeda meelase intii la saada wayboa malka dhiibi koro waraysi haddii amni injaro lahayn xildhibaanka ayaa waxaa sidoo kale gudoomiyaha degmada ahnaduqa magaalada baydhabo ugu baaqay in lala soo gaaro deegaanka gargaar waxauna sidoo kale sheegay in halkaasi ay ka jirto baahi badan marka baaqanku horey waliba aradeeda intaan ku diray gudoomiyaha degmada ahnaduqa magaalada baydhabo mudane xasan maalin axmed bikole gudoomiye wali aradeeda maamulkeeda kahoos kuhoyay ada xukumaasi yahata aradeeda ununa booqashaan kasaani baaxyo fara badanga ka aragni waliba aradeeda awdiinlan baahanta ini hay-ado samafalka aradeeda wayboa idalaala idi qusayta amar buuxda kasiid haddii nagada lahay gudoomiye degma haddii nagada lahay tii wasaarad haddii nagada lahay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo xaqiiqatan xafidullaahi una eed iyo daradeeda wayboa anka kalsowna waanan ogna baahiyaalka deegaanada koonfur galbeed dashamadii aradeed sayo hanku hanku qaylihan usu ku jawaaba uuna ogna way codsadaana ini idalaala idi qusayta awdiinla amnishawa kuliska hadlaayo kore maadaama uu sheey ini amar buuxla kisii hay-ado ka howlgalaayaan gobolka baay ama koonfur galbeedba
waa tahay ha dhegeystayaal halkaasi haynu ku dhaafno warkaasi iyo maxamed cabdiraxmaan cali guddigii uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya u saaray xaqiijinta xubnaha gudyada doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwa eena dowlad goboleedba ayaa saacado ka haroshaaciyey in soddon iyo afar xubnood laga saaray liiska gudyada doorashooyinka ee heerarkooda uu kala duwan yahay arrintaasi ayuu guddiga sheegay inay ku timid kadib markii baaritaan dheer ay ku sameeyeen xubnaha laga cabanayay oo markii hore gaarayay lixdan iyo toddoba qof wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa sheegay in maalmo eena dadaal dheer ay bixiyeen kadib wadatashiyo ballaaran ay sameeyeen ay isticmaaleen dhammaan aaladihii ay heli kareen suurtagalnimada eena ka dhigi lahaa in la kala ogaado cabashooyinka la xidhiiray guddiyada saddexda eena qaybood ah ee hirgelinta doorashada guddiga heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga heer maamul goboleedba ay u suuro gashay inay soo gebagabeeyaan eena kala saarista iyo kala hubinta eena guddiyada ayna ku guulaysteen in ay kala saaraan wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda xilgaarsiinta oo ah guddoomiyaha guddigaasi ayaa sheegay in muddo afartan iyo siddeed saacadood gudahooda ay keeni doonaan xubnihii bedeli lahaa eena si tobabar loogu furo doorashadana ay u bilaabato xubnaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa dhowaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxay u gudbiyeen liiska lixdan iyo toddoba xubnood oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin nisa shaqaalaha dowladda iyo taageerayaasha madaxweyne farmaajo balse soddon iyo afar xubnood oo ka mid ah meesha haatan laga saaray eedaysane baxsad ahaa oo dilay xaaskiisa ayaa gacanta lagu dhigay magaalada muqdisho faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya warihiina xasan jookar ciidanka booliska soomaaliyeed yaa sheegeen inio gacanta ka dhakeen gacanku dhiigleyihii usadili xaasiyay uliba magaalada muqdisho afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed yaa sheegeen in ilankaasay usa maalimihii lahadhaafi iyo baada goobayeen nkadambeyn iyo gacanta ka dhakeen ciidanka booliska soomaaliyeed iyo gacanta ka dhaki eedaysana bashiir cabdi xasan oo horeeyay usaxaasiya inkadili magaalada muqdisho salaado faarax cali usankadili degmada warta nabadda ee gobolka banaadir afartii juun labada kun labaataiyo kowtiyo eri saadiiq aadan cali maybana intaasay usa kasii daray eedaysanaha oo horey imbaahine magaashay bashiir cabdi jaamac laakiin ogayna in usa iyo magaashii runta ee bashiir cabdi xasan eedaysanahayamaba uswajaha doone cadaaladda haddii ilaahay idama
mahadsanida xasan jookar hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn turxaan bixinta ay dowladda federaalka sheegtay in ay ku samaysay guddiga doorashooyinka oo tabasho laga qabay qaar ka mid ah xubnaha doorashooyinka shir jaraa-id oo uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho ayuu ku sheegay in hab aan cadaalad ahayna loo maray turxaan bixinta guddigaasi wuxuu sheegay in midooda musharaxiinta aanan laga talagelin markii n la sameynayay turxaan bixinta guddigaasi wuxuu ugu baaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble in wax laga qabto cabashadan ay qabaan guddigii uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya u saaray xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleedba ayaa xalay shaaciyey in soddon iyo afar xubnood laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka soomaaliya amisom ayaa bilowday baarista duqeymaha kenya ay ka geysatay gobolka gedo ee waxyeeladu ay ka soo gaartay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka gedo faahfaahinta warkana mar kale iyo xasan jookar bayaanha kubahi howlgalka nabad ilaalinta amisom iyo hasaaran yamayba laka sheegay iniyo baaritaanka sameeyay doonaan duqeyntii ku dhiiday gobolka gedo iyada oo la tixiraa aw hadalkii qoraalka haaya ee hakubahi wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba iskaaladowka caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya kaasay oo ka eedinayay duqeyntii diyaaradeed ee ku dhiiday gobolka gedo wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya yamayba ka eedaytay iniya dal ku tirsan amisom iyo kulug lahayti duqeyntii diyaaradeed ee lakadeli datrayd ee ku noolay gobolka gedo waraalha kubahi howlgalka amisom yabsado oo kalamayba laka sheegay iniyo ka howlinyiin aruuryowka warbixinada la xiriira duqeyntii islamarkaaniyo si dhow in la shaqeeyi doonaan dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba iskaaladowka caalamiga iyo daneeyayaalka kale intiyo amisom baaras dhacdadaasay dhinaga kale amisom yamaybaya sheegtay iniyo ku gohonta baaritaanada dhammaan eedeymaha la xiriira hadgudubyada xeer kasta oo uu sa-iye ee ku dhanka ciidan shohoos koyow booliska soomaaliya inka dambeyn hadalka qoraalka haya hakubahi howlgalka amisom yamayba ka muujeen aniya kugu honta baaritaanada buuxo ee duqeymaha diyaaradeed ee amisom laka eeday ee kudhiyi gobolka gedo islamarkaaniya ee baaritaan show laka wareejiyey doono dhammaan daneeyaalka arrintaasi khusayta si kastaba haatoo duqeymaha diyaaradeed ee dhowaan la beegsaday deegaano ka tirsan gobolka gedo iyo mayba laka eedayay iniyo ciidamada kenya jeysadeen inkastoo dowladda kenya aniya weli unku hadalna
mahadsanida xasan jookar maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta bilowday hadhegeysiga kiiska rag ganacsato ah oo loo hayso inay dalka ay keeni jireen agabyada loo adeegsado waxyaabaha qarxa raggan oo tir ahaan gaaraya ilaa iyo toddoba qof ayaa lagu magacaabaa cabdisalaan cali faarax qadar cabdisalaan maxamed maxamed cabdi sheekh cumar daahir cusmaan maxamed cabdisalaan cusmaan maxamed iyo laba eedeysane oo baxsada raggan eedeysanayaasha ah ayaa xeer ilaalinta een maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku eedeeyeen in dekeda magaalada muqdisho ay ka soo dejin jireen maadooyin kala duwan oo laga sameeyo qaraxyada een jaakada qaraxyada een kombyutaro iyo agab ciidan iyagoona fursad een uga helay inay ganacsato ay yihiin xeer ilaaliya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dhamme muumin xuseen cabdulaahi ayaa maxkamadda ka hor sheegay in agab fara badan oo dalka ay keeneen raggani qaraxyo een lagu fuliyey islamarkaana dad qaarkood ay mas-uuliyiin yihiin ay ku dhinteen qaraxyadaasi iyo qaar kaloo shacab ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute oo fadhiga maxkamaddaasi soo xiray ayaa sheegay in dhegeysiga een kiiskaasi een toddobada eedeysane oo laba ka mid ah ay maqan yihiin maanta ay ku ekeyd dhegeysiga een maxkamadeyntooda islamarkaana maxkamadda ay go-aan ay ka soo saari doonto een raggaasi xisbiyada ucid iyo wadani ayaa isbahaysi een ku maquuninaya xisbiga kulmiye doorashooyinka golayaasha baarlamanka iyo deegaanka ee ka dhacay jamhuuriyadda gooni isutaageeda ku dhawaaqday ee somalilan een soddon iyo kowdii mey ee sannadan laba kun iyo labaatan iyo kowda ayaa natiijooyinkii een si rasmi ah loo shaaciyey oo ay saddexda xisbi ee somalilan ay ku kala ay ku kala calaf qaadeen marka la eego een kelikeli xisbi xisbi walba tirada kuraasa heer deegaan ee uu ka helay een degmooyinka somalilan een waxaa ugu kuraas badan oo kaalinta koowaad een ku jira xisbiga talada ee haatan haya ee kulmiye kaalinta labaadna een xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo xisbiga ucid oo kaalinta saddexaad isna galay waxaase een xiise gaar ah leh oo ay shacabka somalilan ay aada u hadalhayaan natiijada kuraasa golaha wakiilada somalilan oo xisbiga wadani kaalinta koowaad uu galay oo uu ka helay soddon iyo kow kursi baarlamanka oo ah soddon iyo laba kursi halka xisbiga xaakimka kulmiye isna kaalinta labaad uu ku jiro oo uu helay soddon kursi iyo xisbiga mucaaradka ah ee ucid oo isna helay kow iyo labaatan kursi halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalatan baydhabo dowladda u k ayaa lagu dhaliilay deeqaha ay siin jirtay dalalka sabaoolka ah ee dhowaan ay jartay deeqahaasi hay-adaha gargaarka ayaa ka digay in deeqdii u k amaba ingiriiska uu bixin jiray ee ay jaratay ee ay saameyn ku yeelanayso bulshada sabaoolka ah ee caalamka waxay sheegeen in qoysasku ay gaajoonayaan islamarkaana aysan gabdhuhu iskuul aadin sababo la xiriira deeqdaasi la jaray awgeed hay-adaha sida oxfam iyo action aid u k ayaa sheegay in arrintaasi ay abuurtay een dhibaato saameyn ku yeelan karta een sumcadda u k amaba ingiriiska warqad ay u qoreen ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayay ku sheegeen inaysan jirin baahi dhaqaale oo sanadkii loo jaro deeqda een lacag gaaraysa afar bilyan oo dollar dowladda ingiriiska ayaa sheegtay in sanadkan ay weli deeq ahaan ay ku kharash garayn doonto in ka badan toban bilyan oo dollar xogayaha caafimaadka u k ayaa warbaahinta u sheegay in deeqdaasi een si kumeel gaar ah loo jaray sababo la xiriiray xanuunka safarka ee covid toban iyo sagaal awgii warkii habeennimo oo aad kala socoteen radio baydhabo dhegeystayaal caawa halkan ayaan ku soo hmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray isla markaana halkan ka soo jeedinaya anigoo ah cabdulshiid ismaaciil ugu karanteeno dhanka farsamada iyo isku dabaridka saaxiibkii farsamayaqaan xasan jookar cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka ayaan ku leenahay ee www radio baydhaba net iyo barta facebooka ee radio baydhaba